Dr Cabdisalaan Maxamed Cabdulaahi oo ka mid ah dhakhaatiirta beledweyne islamarkaasina ah agaasimaha isbitaalka city ayaa bulshada magaalada ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan cudurka jadeecada oo kiisas ka mid ah lagu arkay magaalada cudurkan ayaa ka mid ah xanuunada faafa waxa uuna u badan yahay caruurta radio baarulo ayuu uga waramay doctor cabdisalaan maxamed kiisaska ay arkeen iyo muhiimadda ay leedahay in laga digtoonaado cudurkan kiisas kala duwanaa qabanaa maalin walba imaadaan ee, dadka waa la talinaa ee, waxaan u sheegnaa micnaha inay sheeg inay biyo badan siiyaan cunuga inay ilaaliyaan in maaragtay ilmaha kale aan lagu dhex darin maxaa yeele jadeecada ee, si fudud oo kala qaadi kara haddii ilmaha ay isku dhow yihiin in maarata waxaa weeyaan isheeg ee, ilmaha kala ilaaliyo haddii macquul noqoto haddii maarata waxaa weeye ilmaha ay talaalin qaar qaarka talaalin la talaalo ilmaha aadka u liitaan waxaan u sameynaa faleembooyin iyo waxbaan siinaa ilmaha jadeecada qabo wax ugu horeeya lagu arkaa waa qufac qandho joogte ah indhaha oo gaduuto indhaha qeybtan oo xiribta hoose iyo koraba waa gaduudanayaan sidoo kale waxyaabaha lagu arko waxaa ka mid eh oo ugu horeeyo een, afka waa gaduudanayaa ee, wuxuu yeelanayaa maxaa la sheeg dhibcdhibco iyo tutushyou yeelanayaa waxaa loo yaqaana coblic sports aa loo yaqaanaa coblic sportskaas waxaa caan ku ah jadeecada haddii cunug aa ku aragto dhibcadhibco oo cadi ee, carab gadaashiisa iyo dhanxana gimaas ku yaallo iyo maaragta waxaa weeyaan ee, carab laftiis ku yaallo waa calaamadihii jadeecada waaye marka ee, cunuga hadduu ku talaalan yahayna almost sa- inay sardhaba noqotay aa laga yaabaa haddii uu ku talaalina talaal ausa hore kugu qabin waxaa laga yaabaa in maaragtay ay jadeecada kusoo fioleeda bilow ku tahay oo ay dhibkeeda maaragtay culayskeeda ku keeni doonto ku talagashida laga rabaa dhakhtarna aa u geysid la socdo xaaladiisa insha allah yaa inta badan u nugul cudurkan Een, sida caadiga ah caruurta way u nugul yihiin cudurka jadeecada sababtoo ah difaaca jirka ee cunuga lamid ma ahan qofka dhallinyarta ah difaaciisa maxaad kula talinaysaa hooyooyinka haddii ay caruurtooda ku arkaan cudurkan xaqiiqatan ilmaha yaryarka ah ee naloo keeno ee, maadaama isbitaalka uu yahay isbitaal ee, hooyadii dhallaanka loogu talagalay ilmaha hooyooyinka badanaa waxaan u sheegnaa in ay ka taxadiraan ee, cudurkan uuna halis yahay ee, loona baahan yahay in talaal la siiyo dadkan waxaan u sheegnaa mar walba in ilmaha kala dheereeyaan in maaragta waxaa weeyaan ay ku da- ay ku dadaalaan ee, in maaragtay ilmaha ay talaalaan in ilmaha maaragta waxaa weeyaan fitamiinaad ay siiyaan oo nafaqeeyaan intaasaan u sheegnaa cudurka jadeecada ayaa horey waxaa magaalada ugu geeriyooday caruur badan iyada oo hadda waalidiinta looga baahan yahay in ay ka digtoonaadaan